madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa munaasabad casho sharaf ahaa oo lagu soo xirayay shirka nabadeyntii dib heshiisiinta beelo walaalo ahaa oo wadadega degmada cadalle ugu sameeyey caasimadda hirshabeelle ee jowhar munaasabadan waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha gudoomiyaha mudane siraaji sheekh isaaq xubnaha labada gole ee dowladda maamulka gobolka shabeellaha dhexe nabadoonadii waxgaradka labada beelood ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo mas-uuliyiin kale intaasi kadib intaasi kadib warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka nabadeyntii dib heshiisiinta ee beelaha dagaalamay waxaa saxaafadda u akhriyay daa-uud xaaji ciro oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka hirshabeelle federaalka soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellada dhexe xafiiska gudoomiyaha toddobada bisha janaayo labada kun kow iyo labaatan dowladda hirshabeelle iyadoo ka duulaysa ahmiyadda ay leedahay dib u heshiisiinta iyo in nabad waarta la dhex dhigo beelaha wadadega degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe cabdalla caroone iyo celi cumar dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay fidisay gogol dib u heshiisiineed oo ka dhacday magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle taariikhihii u dhexeeyey soddonkii disembar labada kun iyo labaatan ilaa toddobada janaayo labada kun koob iyo labaatan si xal waara looga gaaro dhibaatada colaadeed ee soo noqnoqotay taasoo u dhexaysay beelaha walaalaha ah ee wadadega degmada cadale haddaba waxaa saxay qodobadan waxaa lagu heshiiyey qodobadan soo socda kow in beesha cabdalla caroone ay bixiso diyada toddoba qof kuna bixiso muddo afar bilood ah labo in dowladda hirshabeelle wakiil ka noqoto meelmarinta bixinta diyadaas saddex in la sii daayo maxaabiista u xiran qadiyadaas afar in cid kasto in cid kasto degto meeshay deganeed colaadda ka hor shan in laysdhex maro si nabadgelyo ah lix labada beelood waxay ka heshiiyeen wixii dhib ah oo dhacay toddobo in hadda kadib qofkii dhib geysto lagu fuliyo shareecada islaamka siddeed heshiiskii dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo ay hormuud ka ahaayeen doctor gabiyow iyo caaqil kogaar waxay dowlad u qaadatay sida ay u arkeen xalka sidaay u arkeen xalka sagaal dhammaan arrintaas fulinteeda waxaa mas-uul ka ah dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaad waxaa saxeixay warqadan heshiiska ah ee la gaaray odayaasha nabadoonnada beesha cabdalla caroone iyo xildhibaankooda oo gaaraya shan qofood kow nabadoon abuukar xasan habarwaa labo nabadoon xuseen cali axmed saddex nabadoon maxamuud maxamed xasan afar nabadoon mukhtaar axmed maxamed shan iyo xildhibaan yuusuf axmed maxamed saxiixayaasha nabadoonnada beesha celi cumar waa lix ruux ayaa saxiixday oo uu ku jiro xildhibaanka beesha waxaa ugu horeeyo nabadoon nuur ciyow geesey nabadoon muxyidiin xiisow suubiye nabadoon shiraaye muxyidiin maxamuud nabadoon maxamuud xuseen kabajaan hilowle nabadoon xasan maxamuud hilowle iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed cumar ayaa saxay waxaa sidoo kale ka mid a saxayaasha heshiiskan oo la rabay in ay markhaati ka noqdaan saxaxayna heshiiskan xildhibaan yuusuf axmed yelxow xildhibaan cabdulaahi maxamed xaaji xildhibaan xildhibaan maxamuud xuseen yuusuf buli xildhibaan maxamuud xuseen yuusuf buli afar xildhibaan sheekh yuusuf sheekh xasan macalin jeelle ugu dambaynna warqadan oo ay ka soo baxda xafiiska gudoomiyaha gobolka waxaa hoosta ka xariiqay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe mudane axmed meyre makaraan shirkan la soo gebagabeeyey ayaa socday in ka badan hal isbuuc iyadoo lagu gol lahaa sidii dib u heshiisiin dhab ah loogu sameyn lahaa beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulada buur dheere ee hoostaga degmada cadalle ee gobolka hirshabeellaha dhexe